kadib markii uu soo gebagaboobay kulanka aqalka madaxtooyada labada mas-uul ku dhex marayay ayaa waaxda warfaafinta madaxtooyada qoraal saxaafada loogu talagalay oo ay soo saartay waxaa lagu sheegay in madaxweyne uhuru kenyaata iyo john kerry ay ka wada hadleen xaalada nabadgelyada koonfurta suudaan soomaaliya iyo la dagaalanka xagjirnimada madaxweyne kenyaata ayaa u sheegay xogeeye kerry rabshadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimada koonfurta suudaan ee jubba markii lagu guda jiray meelmarinta heshiiskii nabadeed ee bishii agast la saxiixay madaxweynaha ayaa si gaara u tilmaamay caqabadaha ka horyimid meelmarinta heshiiskaasi nabadeed ee labada dhinac ee koonfurta suudaan kaas oo markii dambe dhaliyay iska horimaad hubaysan oo dad badani ay ku dhinteen golaha wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igaad ayaa bishii julaay ee lasoo dhaafay magaalada nairobi kasoo saaray qariirad nabadeed oo dib loogu caadiyeynayo xaalada koonfurta suudaan war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in mister kenyaata mar uu ka hadlayay arrimaha soomaaliya uu ku booriyay maraykanka iyo beesha caalamkuba in ay sii wadaan dadaalka wadanka ku yaala geeska afrika ee soomaaliya sidii looga hortegi lahaa rabshadaha xasiloonida lidiga ku ah xogahaye john kerry mar uu ka hadlayay arrimaha soomaaliya waxa uu hoosta ka xariiqay maamul wanaaga iyo aragtida dowladnimo ee goodi socodka labada kun iyo lixiyo tobanka isagoo tilmaamay taageerada jadwalka doorashooyinka hogaamiyaasha qaranka soomaaliya in ay ku jaangooyaan soddonka oktoobar labada hogaamiye ayaa bogaadiyey baa lagu yiri war-saxaafadeedka howlaha ciidamada amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliya ay ku xaqiijinayaan xaalada nabadgelyo ee dalkaasi waxayna labaduba xaqiijiyeen in ciidamada amisom ay soomaaliya ka bixi doonaan iyadoo muddadaasina lagu dhisi doono ciidamada soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry waxaa la socday kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha afrika haweeneyda la yiraahdo linda thomas greenfield agaasimaha golaha amniga qaranka ee afrika marts flex ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha suudaan donald booth iyo danjiraha maraykanka ee kenya robert godek maryan maxamuud bare v o a nairobi